Magaalada Jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa si weyn looga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta cagaaran ee suuqyada waaweyn. Arrintani ayaa saameyn ku yeelatay nolosha qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo ganacsatada yaryar, kuwaas oo labadaba si maalinle ah ugu tiirsan khudaarta cagaaran ee laga cunteeyo. Khudaarta sare u kaca laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah karootada, qajaarka, kabsar caleenta, ansalaatada, yaanyada, basbaaska iyo khudaar kale. Haddaba, qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ee iibisa khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa ka waramay waxa inta badan sababay sare u kacani.
bismillaahi alxamdulilah khudaarta kolley oo wigii guul oo shabeelle khudaarta xaaladeeda aad u adag tahay horta sidii koostada ansalaatada kabsar caleenta kor hadda safaray ku timaadaa Een, maaski waxaa lagu qaadaa lixdan toddobaatan konton marba sii lagu helo sida barbarooniga jabaankii lix boqol aan ku qaadanaa maror waxaan ku qaadan jiray saddex boqol maxaa saaran hadda saddexaa saaran waa dareemi kartaa umeela wax la-aan shidaalkii oo kacay dadkii matoorka waraabinaya naftarkiisa waxay ku leeyihin shidaalkii aadow u saa-iid waa kacay macnaha marka hadda kuley alxamdulilah nolol maalmeedka basbaaska iyo toddobaatan uu taagan yahay khudaartii gasac ansalaataa la gadaa beertii waa lagu shubaa waa shiidey koostaasoo gaday waa ku shubey sidii oo camal makuu soo dhalamaysa waa shiidey naagii wax ma ka bixi kartid waa la macaadi koola sariir tumiyo sideed kiilo bur labaatan iyo lama qorax waa fadhinaay jalbaabkii birimis oo goos birimis oo qaadi karta madax dhan waa ka cadaadi madax dhan waa ka cadaadi nin iyo naag waa iska rimideen shaqa ma haysani beerihii wax ku tacbaneeni wax luu shuba male kuntii shilla eshid imaama siisaa misbeerta maa gelisaay rafaadaan dhexda aaga jirnaay ay labaatan garaana gadada oo kooste eh waa ku shubta waa shiidi biyi dhammaan waaye ir ilaahay anoo keeno waa liska hormid nin iyo naag waa la rafaadi Ganacsatada ayaa inta badan sare u kacani ku saweeyeen biyo yaraanta webiga Shabeelle